bismillaahi araxmaan iraxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal hiraabfaylah weybaha ka dhawaadsana qodobada warkaana hiraabnimo idaacadda radio baydhab ahaanshaan ka dar korona dowladda soomaaliya oo sheegtay in howlgal la kadilay xubno ku tirsan ururka al-shabaab ra-iisul wasaare maxamed xuseen roobleh oo isbitaalka ka booqday dhaawacyadii qaranhii shalaya madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle oo arrimaha doorashooyinka kula hadlay safiirka ingiriiska akhbaraadka banaanka dhegaystayaal hiraabnimadan radio baydhabo shanghaytoy baan ka door korona israa'iil oo markale duqayti magaalada khaza hiraabfayle dhegaystayaal weybwa hiraabnimo arbaa ee u taariikhdana yeeta tumiyo lita abril lamada kun labaatiyo kow kantaasay wahaana qodobadii warkaana hiraabnimo idaacadda radio baydhabo haanshaan ka door koronay haddana dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan hiraabfayle dhegaystayaal dowladda soomaaliya ayaa baahayay sheegtay in howlgal laka dilay xubno ku tirsan maleeshiyaadka ururka al-shabaab ciidanka sida gaarka entaw baran ee kommandoska ururka toddobaad ayaa howlgal qorshaysan oo ku dhan ee maleeshiyaadka ururka al-shabaab way baahiyo ka sameeyeen deegaano ku tirsan gobolka shabeellaha dhexe ciidamada iyo weyba howlgalka weybayo si gaar ah aan ka fuliyeen tuulooyinka mareerey saabuun sabuun barow madiina cadde gaaleef iyo buur dheer weybana saraakiisha hogaamiyaasii weybayo sheegeen in howlgalka khasaara la kadeelsi maleeshiyaadka ururka al-shabaab kusimaha taliyaha guutada tumiyo lihaad kommandoska danaba dhamme xasan maxamed cusmaan xasan tuure oo la hadalay idaacadda ciidamada qalabka sida yowbuuse sheegay in howlgalka laka dilay sagaal ku tirsan ururka al-shabaab tala kalena laka dhaawacay sidoo kale weyba uuse sheegay taliyahaas weyba uuse sheegay dhamme in howlgalka laka burburi saldhigyo al-shabaab iyo ka abaabulo jiraan weerarada iyo ka fuliyi jiraan deegaanada gobolka shabeellaha dhexe ciidamada sida gaarka ee intaw baran ee kumaandooska hooga dalka soomaaliyeed ee danab ayaa inta badan weyba howlgalada iyo ka fuliyayaan leh iyo jubbada hoose balse iyo mararka qaar weerar kula kulmayaan maleeshiyaadka ururka al-shabaab ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo isbitaalka ka booqday dhaawacyadii qarahii shalay ku dhih magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa booqday dhaawacyada dadkii waxyeeloobay qarahii ku dhih shalay lala fiirsaday dhalinyaradii oo lan qoraay ciidamada ee ku dhih afaafka hore ee xerada nacnaca ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble yaa mid ku mide isdul suroomi dhalinyaradii isagoona ku warbi haladaha dhakhaatiirta iyo dhibaatada iyo halagudboonaati isagoona xaqiiji in dowladda soomaaliyeed iyo ka biyi doonta dadaal kasta sidii yoon helan lahaayeen daryeel caafimaad oo dhammaystiran sir ra-iisul wasaare booqashada kadib warbaahintan sheegi wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan xuseen haaji oo ku heliyay kormeerkan ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya yaa dhinishay isuuna tilmaamay in dhalinyarada soomaaliyeed iyo dhaawacyada hadeeren iyo muujeen sigaare ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya aan ballan qaaday inuuse dowladda sigaarye aan ku warqabo doonta caafimaad dhamaystiranna aan ballan qaaday sa wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya warbaahinta goobta mar uuse kala hadlaya us-aan sheegay
wuxuu booqasho ku tegay isbitaal madiina isbitaalkaas oo la keenay dhallinyaro maanta argagixisada dhibaato u geystay ayagoo qoranayo oo diyaar ah in loo qoro ciidamada xoogga dalka dhallinyaradaas hadda waxaa lagu daaweynayaa isbitaalka ra-iisul wasaaraha wuxuu la hadlay maamulka isbitaalka in dhallinyaradaas la daaweeyo dowladda soomaaliyana ay ka warhayni doonto waxaana u rajeeyey caafimaad deg deg ah waxaana ra-iisul wasaaraha ka tacsiyeeyey dhallinyarada kale oo ku dhimatay ee argagixisadaas dhibaatada maanta ay u geysatay waxaa noo muuqataa in dhallinyarada soomaaliyeed ay diyaar u yihiin in ciidanka laga qoro si argagixisada looga safeeyo oo looga saaro dalkooda waxayna noo sheegeen dhallinyaradii soo dhaawacantay inay diyaar u yihiin ciidamada xoogga dalka inay ku biiraan haddii ilaahay caafimaad deg deg siiyo waxaana rajaynaynaa insha allaahu in la daaweeyo isbitaalka iyo maamulkana ra-iisul wasaaraha wuxuu faray in dhallinyaradaas sidii ugu habboon loo daaweeyo dowladda soomaaliyana ay garab taagan tahay waalidiintii ay ka dhasheen dhallinyaradan ayagana waxaan leenahay intii dhimatay sabar iyo iimaan ilaahay hanaga siiyo inta kalena caafimaad deg deg ah ilaahay ha siiyo dowladda soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaandhigga guud ahaanba waxaan diyaar u nahay inaan dhisno ciidanka xoogga dalka si dalkeena uga safayno oo uga saarno argagixisada iyo dalkeena inay ammaankiisa guud aan sugno marka run ahaantii booqashada ra-iisul wasaaraha waxay aad iyo aad faa'iido u lahayd in dhallinyarada mooraalkooda kor looga qaado iyo waalidiintii dhallinyaradaada ka dhalay iyo ummadda soomaaliyeed guud ahaanba waxaan ummadda soomaaliyeed guud ahaan u rajaynaynaa kheer waxaan u sheegaynaa insha allahu dalkeena inuu ciidan yeelan doono ciidankaas oo difaaci doono qarannimadiisa iyo gobonnimadiisa waana
sidoo kale ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa use sheegay in shacabka soomaaliyeed iyo isku duubnaadan marna guulaysado doonaan ku guulaysado doonaan cadowsho maalintanna roogyo eray xilligii midoobi lahaay la dagaalanka maleeshiyaadka ururka al-shabaab oo dalka weerar eedan bahasanka haya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa tacasiyey tiiraanyile indari ehelada iyo qaraabada dadka ku dhimaday weerarka kudhiya afaafka hore ee xerada jaraalaha dhaga badan oo ah warshadii hore ee nacnaca ee degmada wadajir ee gobolka banaadir madaxweynaha hirshabeelle oo arrimaha doorashooyinka kula hadalay safiirka ingiriiska dowlad madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle cali guudlaawe xuseen oo kusug magaalada muqdisho ee caasimada dalka iyo kulan weybos la qaaday safiirka dowladda ingiriiska ee anfidhiya soomaaliya ambasador kate fasta kulankan ayaa loonku hadlay arrimaha doorashooyinka ilaalinta qoondada bilaanta amniga bani-aadinimada iyo dhismaha gole wada golayaasha deegaanka oo qorshaysan in la ka sameeyay deegaanada hirshabeelle madaxweynaha ayaa la wadaagay baaxyaha baaxadda dhibaatada ku dhalatay fatahaada webiga shabeelle isagoo oon ka baaqi in langurmada dadkii ku barakahay fatahaadii ku dhiiday hirshabeelle madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle ayaa dowladda ingiriiska ku dalbaday taageerada tababarada ciidamada booliska iyo daraawiishta si anka filnaadan amniga guud ee dowlad goboleedka hirshabeelle meelo dhegeystayaal warka hiraabnimo isinku dhegeysada aytan weybo idaacadda radio baydhabo ee beledka baydhabo akhbaraadka banaanka israa-el oo markale duqayti magaalada khaza israa-el ayaa sheegtay inay bilowday duqeymoho dhanka cirka oo ku dhan ah bartilmaameedyada xamaas ee marinka khaza kadib markii buufimooyin qara sameeya unka kooyan dhinaca khaza qaraahyo ayaa la ku dheegi magaalada khaza saldhigyadii hore ee maanta dhowr buufaayooyin oo qarahye ah ayaa kukooya dhinaga khaza oo laka aragay israa-el gelinkii hore ee talaadada taas oo sababtay daah badanna taas oo sababtay in dhinaga israa'ilna jawaab ha ku bato lanku jawaaba diyaaradaha dhinaga cirka warkay dhegaystayaal redio baydhabo hiraamaadun isinku dhegaystaasegna antiyaniinkeegii borow iyo farsameeyey ammaanaala